barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda duurnimo waa kooda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington waa jimce tobanka bisha may sanadka idaacaddan waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jaafar kukaay
qodobada aanu idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno qaabka ay dumarka soomaaliyeed ee gobolka awdal u soo dhoweyn jireen bisha ramadaan
dee kolley rabadaan way ammaanan tahay runtii habeenkaa ee markaa bishaa rabadaan sideedaba sitaadkaannu u tunnaa ee kolley waannu ammaanaa dee waxaan idhaan biisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhara xasuusta ay markaannu tumayno een sitiga ayaannu ku darsan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ururka dhallinyarada midnimada hiiraan oo mashaariic dhiirigelin ah ka sameeyey magaalada beledweyne
qasaa'idkii ramadaankana kama marna barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii oo dhan militariga maraykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqeyn ay ka geysteen ciidankooda gudaha soomaaliya ay ku dileen saddex iyo toban qof oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda isku magacooday dowladda islaamiga taliska ciidamada maraykanka ee afrika africom ayaa gelinkii dambe ee khamiista sheegay in duqaynta ay diyaaradahooda dagaalka ka fulayeen buuraha golis waxaa lagu yidhi warka waxaanu qiimeynay inaysan jirin cid rayda oo ku dhaawacantay ama ku dhimatay duqaynta weerar kale oo duqeyna ciidamada ay geysteen ayaa lagu sheegay in lagu dilay saddex ka mid a maleeshiyaadka kooxda isis soomaaliya africom ayaa bishii abril waxa ay sheegtay in ay dileen hogaamiye kooxda isis soomaaliya ka tirsana kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulxakiim dhuqub
waxaa la saadaalinayaa in xisbiga haya talada dalka koonfur afrika a n c uu markii lixaad oo xiriira ku guulaysto codayntii dalkaasi ka dhacday arbacadiina dhaftay taasoo ah tii lixaad oo ay dadka waddankaasi u dareeraan tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooca sannadkii kii waxaa ilaa iyo hadda la tiriyey lix iyo toddobaatan boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen xisbiga a n c ee uu hogaamiyo madaxweyne cyril ramafosa ayaa helay toddoba iyo konton boqolkiiba sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uu ku guulaystay xisbigu codad gaaraya laba iyo lixdan boqolkiiba hase ahaatee fadeexado dhinaca musuq maasuq ah iyo koboca dhaqaalaha dalkaasi oo ku socda xawaare aad u hooseeya ayaa fool xumeeyey muuqaalka xisbiga nelson mandela madaxweynihii ugu horreeyey ee madoowa ee dalkaasi hogaamiya daldalooladaasi ayaa qaar ka mida codbixiyayaasha ku qasbay inay codadkooda u weeciyaan axsaabta kale isbahaysiga dimuquraadiyadda ayaa codadka la tiriyey ilaa iyo maanta oo jimcaha ka helay laba iyo labaatan boqolkiiba tiradaasi ayaa la eg isla intii uu ka hantiyey doorashadii qabsoontay sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xisbiga economic freedom fighters ayaa isaguna codadka la tiriyey ka helay toban boqolkiiba xisbigan ayaa doorashadii labada kun iyo afar iyo tobankii urursaday codad gaaraya lix boqolkiiba oo keliya waxaa la filayaa in natiijada kama dambaysta la shaaciyo koob iyo tobanka bishan oo berrito ku beegan xisbiga guulaysta ayaa soo dooran doona madaxweynaha xiga kaasoo xilka loo dhaarin doono shan iyo labaatanka isla bishan mey
jimco wanaagsan dhegaystayaal ramadaan wanaagsan mar kale ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad xilidan kale dhegaysataan toddobaadkan waxaa boorma ka soo diiriyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan marka horese waxaan idin leeyahay dhegaystayaal rabadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkii maalin kasta oo jimco ah barnaamijkeenna maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good haddaba maadaama aynu ku jirno bilowga bishii barakaysnayd ee rabadaan oo ka mida labiyo tobanka bilood ee tirsiga dayaxa ee islaamka waxaan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta ku soo qaadanaynaa haweenka soomaalidu dhaqan ahaan ducooyinka iyo qasaa'idka ammaanta ah ee ay ku soo dhoweyn jireen bilaha khayrka leh bisha ka midka ah ee soomaalidu u taqaano bisha soon waxaana maanta inoogu martiyaa barnaamijkeenna abwaanad saynab xarbi maxamuud oo iyadoo ah haweenay ku xeel dheer dhinaca hiddaha iyo dhaqanka soomaalida iyo suugaantiisa ugu horreynna abwaanadda waxaan weydiiyey ammaanta ay ku soo dhoweyn jireen bilashada bisha barakaysan ee soon dee kolley rabadaan way ammaanan tahay ee bisha rabadaan runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta rabadaanka dee kolley bishaasi waa bishii barakaysnayd ee macnaha waxaa ku yidhi nin waliba dee ninkii shaqaysa islaamiba shaqaysanayey runtii habeenka markaa bishaa rabadaan sideedaba sitaadkaa nugu tunaa ee rabadaanta ee kolley waanu ammaanaa bisha rabadaan iyo maxay ahayday wanaagga ilaahay ee uu barakada geliyo ilaahay bilaha ay fadliga u dheer tahay ayaan runtii aada ugu ammaanaa habeen markaa bishaa rabadaan siday u dhan tahayna sitaadka waan tunnaa haashinu dee kolley waxaanu dee waxaan idhaan bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhara xasuusta ay markaanu tumayno een sitiga ayaanu ku darsa markaa sitaadkana dee kolley waan tunnaa bishaa rabadaan siday u dhan tahay baanu tunnaa abwaanad saynab sidoo kale waxaan weydiiyey allabariga ay haweenku qaadaan bisha rabadaan ee dhaqan ahaan ay ka soo gaadhay haweenkii hore ee soomaaliyeed ee ilaa wakhtiyadan ay ku allabaryaan haweenka ay ka mid tahay iyadu marka waa nagan leh ilaahan baahane loo baahanayo waadan ku baahana ee boqorka weyno waa kuwan dumarku leh baloy baydhay bisinka la cuskadayo balaayaadii waa la waayo baas ma jiro ilaahan baahane loo baanayo balaayaadii waa la waayo baas ma jiro bay odhanayaan markay bisinka dhigaan dabadeedna haddana ilaahay bay ku cusiinayaan marka ilaahayna waa kuwan ilaahan baahane loo baanayo adaan ku baahanaye boqorka weyno rabbiga janno iyo cadaab jaar nooga yeelo wadaan ku baahanaa ee boqorka weyno ilaahan baahane loo baahan yaayo wadaan ku baahanaa ee boqorka weyno dabadeed faadumaa la ammaanayo sitigii baa loo wareegaya
dhanka kale waxaa jiray ammaan haweenka soomaaliyeed dhaqan ahaan ku ammaani jireen faadumo rasuul oo ahayd gabadhii uu dhalay nebi moxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee iyo ammaan ay u tirin jireen xaawo oo ahayd hooyadii bani aadamku ka tafiirnay ammaantaas oo loo yaqaano xaawo faadumo amase sitaad saynab oo ammaanahaas tirinaysaana waxay tidhi
kollay sitaadkaasi wuu fara badan yahay waxaa la odhanayaa faaduma sahraay faaduma sahraay sitoy faaduma rasuuley sidaadoo kale lawaa markii ay sacaadi dhalataa nabiga farxad weyn markii ay fardowsi dhalataa nabiga farxad weyn la saaro sacaadiya farax dartiibuu sujuudu la dhacay raxmaanko sadqiyo duco weyn sameeyuu u yeedhay saxaafadiise faaduma sahraay faaduma sahraay sitoy faaduma rasuuley sidaadoo kale lowaa waa kuwan leh ee haddana leh sitidaey udugo faadumanabay jawaab aduu nebigii ku dhalay nuurka badan lahaa aduu boqorkii ku dhalay been ma sheegihi alla qabiilyadaa oon qolana kula murmayn sitoyadaa dhaatay oy dhalashada run tahay ee maalintaa buuqa wey noo bishaaradee oo maalintaa bacadka kulul biyo qabowna sii allah oo maalintaa laysxisaab oo maalintaa laysxisaabayo noo xilqari umagacawaay xabiibkii noogu yeedho abbooneeyo iyo igaagii nageeyey sidii sabigii umoysinta nagu xambaaro abbooneeyo iyo igaagii nageeyey baan nidhahna faadumana markaasaan u tallawnaa umay faadumo bashiir nuur laga abuuriyey burhaan weyneeyoyoy beerka igu qaaday adaa xasan iyo xuseen labadaba xambaare burhaan weyneeyoyoy beerka igu qaaday baan iyadana nidhahnaa abwaan saynab waxaan weydiiyey meesha dhaqan ahaan haweenka soomaaliyeed ka keeneen sitaadka dhaqanka haweenka soomaalidu haashinow waxaan anigu ugu garaadaystay runtii dee ma yari waan kolka muddadaydu way fog tahay anigu iyagoo sitaadka dumarku tuma waxaawiye faadumo uun ammaana iyo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaame ayuun baan ugu garaadaystay dabadeedna waanu ka daba bilownuun anagiina dee qoladan dambana way naga daba bilowday qan soo jireena oo fog weeyaan marka maalmaha ay qaban jireen ee imigana aad qabataan waa maalmahee isniinta ayaanu tunaa waxaanu ku tunaa meel aanu leenahay oo dumarku isugu yimaadeen marka aynu jalleecno dhanka suugaanta nebi ammaanka ee ay samaysay abwaana saynab xarbi maxamuud waa qaar aad u tiro badan bal ha inoogu luuqayso nebi ammaan ay tirisay abwaanaddu sayidiyaa sayadan yaa sayadan siraadkee muuminiintow yaa sayidin nabow xaafidal qur'aanow yaa sayadan jibriir xaraf xaraf u sheegyow yaa sayadan xumaha kii laga sifeeyow yaa sayadan siraadkee muuminiintow yaa sayidin bureeqi nebigayla duushow yaa sayadin samada showla tallowdow yaa sayadin cirshiga sare lagu casuumow yaa sayadin ilaahay wada shireenow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin bilaalkii amarka siiyow yaa sayadin bilaal eedaan ku yidhiyow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin dayuxu nebigu dulyimidow yaa sayadin dulyimiduu kala dilaacow yaa sayadin shamsadu nebigay salaantow yaa sayadin salaantee loo saxeexow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin weya maxaad ku dari lahayd khasaa'idka aad noo tirisay ee kale ee aad ka xasuusan kartaa ammaantaadii nebi ammaanka ahayd ee aad hore u tirisay bureeqada nebiga yaa badda kaga tallaabo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa qowlkii ilaahay qurux ku boobo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa suubane rasuulkii soo salaamo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa xaaramkii ballaadhnaa baalka galo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay baanu dhahnaa salem wasalem wabaarig salem wasalem wabaarig calaal xabeebi xasiibow ilaahay waa kelidiyo wa axadkan la lamayno udgoone waa nebigeene salem wasalem wabaarig ilaahay kii u jeclaayow rabbigu ku ka koryeelow saraana diinta u qaadow saliim wasaalim wabaarig kolley kuwaas baanu ku qaadnaa waanu ku baraxnaa waanu ku jarjaraa maxay ahaydeen si badan baanu ammaanaa muxamed waaya jeclaada saliga nebiga waa khayra khalqule jeclaaday saliga nebiga si badan baanu kolley u ammaanaa intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadanay ducooyinkii iyo ammaantii ay homarka soomaaliyeed dhaqan ahaan ku soo dhoweyn jireen bisha barakaysan ee rabadaan waxaa barnaamijka inoogu martay ahayd abwaana saynab xarbi maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo hibo u leh hal abuurka suugaanta ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaannu idinka imanayey maanta barnaamijkeennu magaalada boorama ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgeliyo iyo rabadaan kariim
waad mahadsan tahay haashim halka aad kala socoteenna waa v o a iyo barnaamijkii madasha barnaamijkii dhallinyarada haatanna hiiraan ururka dhallinyarada midnimada gobolka hiiraan ayaa magaalada beledweyne ka hirgeliyey barnaamijyo isugu jira wacyigelin biyodhaamin iyo dayactir ay ku sameeyeen meelaha taariikhiga ah ee magaaladaasi waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdixiish muumin cilmi oo ah guddoomiyaha ururka midnimada hiiraan magaca aan ku shaqeyno waa ururka midnimada hiiraan ama ururka dhalinyarada reer hiiraan ay ku mideysan yihiin run ahaantii ururkaas waxaa aas-aaskiisu ahaa in dhalinyarta reer hiiraan hal gooba le iskugu keeno run ahaantii waxaan gelinay dhalinyaradaas siday iskugu imaan lahaayeen wacyigelin badan marka ugu horeysa waxaan ka wacyigelinay dhalinyaradaas in ay ka waantoobaan qabiilka iyo sidoo kaleeto tahriibka iyo in loo adeegsado maaragtay waxyaabo kaleetoodo badan maadaama inta badan waxyaab dadka dagaalka qaado ama dagaalamo ay u badan yihiin dhalinyaro run ahaantii gool weyn ayaan ka gaarnay taasi dhinaca tahriibka runtii waa ayaan daro inta badan dadku markay arkayaan maaragtay dhibaatooyinka wadanka ka jiro annagu soomaali ayaanu nahay wixii soomaali ku dhacana waa nagu dhacaan maadaama calooshii soomaaliya aan joogno hadda waxaan ku sugannahay oon joognaa waxaa waaye gobolka hiiraan waxaan ka hadlayno marka dhalinyarta tahriibkana qeybaan ku leynahay marka waxaan ka wacyigelinaa inaan arrinkaasoo kaleeto aysan dhicin dhalinyartu ay wadankooda ay ku kalsoonaadaan meeshii ka tahriibi lahaayeen ay iyagu isku dayaan inay bedelaan marka waxaan ku dhiirigelinaa had iyo jeer oon dhexda u xiranay inaan ku dhiirigelino in ay ayagu wadankooda wadamada loo dhoofayo loo tahriibayo sida uu yahay ay ka dhigtaan cabdi sidoo kale waxaa jirto shaqooyin aad ka qabateen magaalada oo ay ka mid tahay biyo dhaamin aad u sameyseen dadka danyarta haddii aad faahfaahin naga siiso muddada aad howshaan wadeen iyo dhaqaalaha aad ku qabanayseen howshaasi adag xaggee idinka soo galay
annagu labadii maaj ee sanadkan labada kun toban iyo sagaalkii ayaan biyo dhaamintaas bilownay ilaa haddana waan wadnaa dadka reer hiiraan waxay ku tiirsan yihiin webiga shabeelle webiga shabeellena waa aragtaa dadku way iska dhex marayaan wuu guray biyihii way qaraaraadeen ceelashii qaar runtii biyaha ka socdaahi biyo la cabi kara ma ahan sidaas darteed annagu markii horeeto markaan waxaan qaadi jirnay qashimada iyo goobaha ayaan dayactir ku samey jirnay marka waa u dulqaadan waayna dadkiiyo biyo la-aan u ba-ayo in aan ku sii dhiiranno inaan dayactir aan sameyno bikaos dadku in la badbaadiyo u baahan yihiin sidaas ayaan maaragtay biyodhaamintaas ku sameynay kadib markaan aragnay in hay-adihii samafalka hay-ad hadda markaas biyo wado oo dhaaminaysa aan la arag sidoo kaleeto maamulkuna uunan dhaaminayn biyo annaga ka dhaliir ahaan bulshadan u shaqeynaa bulshadaana ka dhex nimiday marka bulshada baahidooda ayaan ognahay sidaas ayaan biyodhaamintaas ku sameynay waxa naga saacidayey markaan ceeladhaan badan dirnay annagoo biyo dhaaminayno dadku markay arkeen waxaana soo wacay dad muxsiniin ah oo deegaanka maaragta u dhashay dadkaas gacan weynay ka geysteen markii booyadaha biyaha lacagtooda ay soo dhiibtaan tusaale nimaa shan booyadood soo dhiibanayo nimaa lix booyadood soo dhiibanayo nimaa laba booyadood sadaqaysanayo nimaa hal booyad sadaqaysanayo annaga marka ka urur ahaan dadka lacagta soo sadaqaysteen sida usoo sadaqaysteen iyo goobihii in la geeyo ay mudnaaday ayaan geyn jirnay dadka biyaha ka faa-iideystay oo ama xera qaxootiya ku jiray ama dadkii deegaanka ahaa ee xaafadaha beledweyne tiradoodu wuxuu gaarayaa labaatan iyo lix kun toddoba boqol afartan iyo laba qoys run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay in intaas oo magaalada beledweyne iyo tuulooyinka hoostago degmada beledweyneba aan biyo dhaamintaas aan gaarsiino waa mahadsan tahay cabdi sidoo kale waxaad wax ka qabateen bilicda magaalada oo waxaad sameyseen howlo lagu nadiifinayo magaalada iyo goobihii taariikhigaba maxaa nooga sheegi kartaa howshaas run ahaantii horta bulshada reer hiiraan way ka wada warhayaan waxqabadkii ururka midnimada hiiraan dhowr shahaado sharaf oo arinkaas ayada ah volunteernimada aan ku qabanana lagu guddoonsiiyeyna way jiraan dadkuna waa la wada ogsoon yahay ururku intii uu jiray iyo waxuu qabtay run ahaantii waxaan ku dhiiranay goob qashinka lagu guri jiray xaafadaha beledweyne laga keeno muddo lix sano ah oo cod qaada la waayey ayaa ururka midnimo ahaan markiina ugu horeysay aan qaadnay halkaas waxaan ka qaadnay afar iyo toban kaariko oo afariyo toban baabuur oo qashin ah ayaan ka rarnay alxamdulilah hadda dad masaakiin ah oo meel ay degaan la-ay ayaa degan oo maaragtay eh, qotolyoonkoodii ka soo saarto Een, sidoo kaleetood goobaha taariikhiga ah ee ururka midnimada hiiraan oo qabtay dayactir uu ku sameeyey waxaa ka mid ahaa argadii la dhisay koo iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii oo ku taalo eh, maaragtay eh, cilmiloos loona yaqaano arga labaad Eh, run ahaantii markii aan dayactirkaas ku sameynay hadda inta ka dhexayso Een, dadku way wada fiirinayaan way la yaaban yihiin bilicda iyo quruxda ee argadaasi lasoo baxday Een, halkaasne maaragtay aada iyo aad sidoo kaleetood irid aamin taalooyinka irid aamin ayagana een, waad aragtaan ee, ama dadka reer hiiraan way arkeen sida aan ka dhignay iyo sida markii horeto ay aheeday Een, run ahaantii howlwadaag xaafadda howlwadaag oo kaleetood waxaan ka qabanay een, qashin badanaan ka qaadnay Een, marka annaga ka urur ahaan een, annaga oo rabno dagaalkeenni inaan sii laba jibaarno ayaa waxaa dhacay een, biyo la-aanta biyoyarida webiga shabeelle marka dadkeennii oo biyo u baaba-ayo inaan dhahno waxaan ka shaqaynaynaa bilicda xoogaa waa waa lala qaab eh, waa lala qurux badnaa waayse saas ayaan u weecanay inaan badbaadino dadka tabaalaysan hooyooyinka ee qoraxda kuleylkan ku umulayo ee biilaanta u ba-ayo
kaasi waxa uu ahaa cabdixiish muumin cilmi oo ah guddoomiyaha ururka midnimada hiiraan waxa uu waramayey wariyaha beledweyne nooga soo warrama xuseen xasan dhaqane markana dhinacii ciyaaraha waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsantahay jacfar kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha qodobada aan idinku helana waxaa ka mid ah shalay waxaa la ciyaaray kulan samafinalka lugta labaad ee koobka yuruba league oo markaasi ka tirsanaa koobkaasi lugtii horena ay kooxo dhowr ah ay soo ciyaareen naadiyada kubadda cagta ee chelsea arsenal ayaa waxa ay u suura gashay inay sii gudbaan oo ay u gudbaan faynalaha waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay in finalka yuruba league iyo champions leaguea ee labada koob ee ugu weyn yurub laga ciyaaro ay wada dheelaan afar kooxood oo ka socda dalalka ingiriiska kulamada shalay dhacay haddii aynu ku horeyna naadiga chelsea ayaa la ciyaartay naadiga antracht frankfort ee wadanka jarmalka waxaana ciyaartaasi daqiiqadii sideed labaatanaad naadiga chelsea ay ku horumartay gool ha yeeshee waxaa daqiiqadii sagaal afartanaad u barbareeyey naadiga antracht frankfort ciyaaryahan luka jovich kana dhiga ciyaarta gooli gool sidaa daraaddeed ciyaarta waxaa labada lagu markale isku daro ay noqotay in ay isku mid noqdaan oo wakhti dheeraada lagu darana ay goolal iska dhili waayeen labada kooxood balse goorooyin ayaa waxaa ku badiyey kooxda kubadda cagta ee chelse afar halka entracht frankfortna ay saddex la timid sidaa daraaddeed chelse ayaa finalka usii gudubtay dhinaca iyo dalka dhinaca iyo spain haddii aanana valencia ayaa martigelisay naadiga arsenal waxaana labadaasi kooxood ay ciyaartooda ku dhammaatay laba gool iyo afar oo naadiga arsenal ay ku owdronaatay iyadoo labada lagu marka laisku daro ay noqotay in wadarta guud naadiga kubadda cagta ee arsenal ay ku badiso toddoba halka naadiga kubadda cagta ee valenciana ay la timaado saddex gool labadan kooxood ayaa waxa ay ciyaari doonaan faynalaha koobkaasi ee yuruba league ka oo markaa la filayo inuu dhaco sagaalabaatanka bishan may aynu ku guda jirno kana dhici doona garoonka baku olombic stadium ee dalka azerbaijan halka naadiyada liverpool iyo tottenham oo hore usoo gudbayna ay iyagu finalka champions leaga ku ciyaari doonaan gegada naadiga atletico madrid ku ciyaarta ee magaalada madrid dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi haynoo joogto
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha markana aanu jalleecno dhinacii qasaa'idka ramadaanka
روحي ويا نفسي أفكار العبادي ضهايا حمادي ديني وستاتي سلام عليك النبي زيني قطع مبالية ظاهرا وسرية من جناب الكلية سلام عليك النبي زيني ذاته بسم الله أقتنا بفضل الله ما دام حبيب الله سلام عليك النبي زيني أعتموا رسالتي أعلموا ولايتي لصاحب دولتي سلام عليك النبي زيني روحي ويا نفسي للأنبياء تمسي سلمنا من رصاصي سلام عليك النبي زيني أفكار العبادي ضهايا حمادي ديني وستاتي سلام عليك النبي زيني قطع مبالية ظاهرا وسرية من جناب الكلية سلام عليك النبي زيني حبك حياة قلبي مصطفى خير النصبي شمس كون النور الربي سلام عليك النبي زيني إمامي ويا هادي أجيب waa tahay qasiidadaas halkaaynu kaga gudubna waxay gebagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasna tan iyo kun dambe saxiibadan dhegaysanaya waxaan idkaga tegaynaa nabadgelyo
عميل دين الله ظهر رسول الله يا نور عرش الله سلام عليك النبي زيني سيد خلق الله صاحب فضل الله خاتم رسل الله سلام عليك النبي زيني زيني نبي زيني السلام عليك نبي زيني